Wasiirka Wasaaradda Dastuurka ee Somalilan ayaa dhamaanta ah furay barnaamij wadajir kaas oo loogu talagalay in lagu xoojiyo dareenka wadaniyadda iyo midnimada Somalilan. Barnaamijkani ayaa lagu soo bandhigay munaasabad rasmi ah oo ay ka soo qayb galeen saraakiil aqoon-yahano iyo wakiilo ka socda bulshada rayidka. Wasiirka ayaa sheegay in barnaamijkani uu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo aqoonta dastuurka iyo wadaniyadda, wuxuuna carabka ku adkeeyay in midnimada qaranka ay tahay aasaaska horumarka iyo nabadda. Waxa uu kaloo ku booriyay bulshada inay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho iyo is-dhexgalka lagu dhisayo dareenka qaranka.
Waxaynu furan doonaa barnaamij hadda furi doonaa barnaamij barnaamijka Daljir oo runtii ah barnaamij cusub oo wasaaraddu ay daha furi doonto oo barnaamijyada wadaniyadda iyo dastuurka iyo horumarinta dowladnimada iyo dimuqraadiyadda insha allahu tacaala kor loogu qaadi doono barnaamijkaas oo ah barnaamij ay wasaaraddu ugu talagashay in bulshada lagu gaadhsiiyo dastuurka wadaniyadda iyo horumarinta dowladnimada iyo fahamka iyo xoojinta bulshada fahamkooda in la xoojiyo wadaniyadda barnaamijka waxaan ku furaynaa markaa tartanka aqooneedka wadaniyadda iyo dastuurka runtii dhallinyarada labada maanta urur halkan fadhiya miyiga iyo bidixka kala joogta ah dhallinyarada runtii xorta ku xidhan maanta sideed urur ayaa oo ah ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo wadaniyadda
daahfurka barnaamijka daljir waxa uu calaamad u yahay dadaalada joogtada ah ee lagu xoojinayo wadaniyadda iyo isku-duubnida bulshada wasiirka wasaaradda dastuurka ayaa ku adkeeyay in barnaamijkani uu noqon doono aalad wax ku ool ah oo lagu gaarsiinayo fariinta midnimada iyo horumarka dalka taas oo muhiim u ah mustaqbalka iyo nabadda guud ee bulshada